runtii horta aad iyo aad waad mahadsan tahay way jirtaa cabashada ganacsatadu waxaanay runtii ay daaran tahay waxa weeyaan waxay ka cabanayaan rarkii lasoo xidri jiray in maraakiibta iyo alaabta kala bixi jireen inay leeyihin carqalad banaga gashay marka halkan waxaanu kaga baxnay saddex wasiir saddexdeeda wasiir wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha dibadda iyo aniga wasiirka ganacsiga marka xaaladdii waan u kurgalnay waan u tagnay runtii runtii caqabadaas way jirtaa inay dekadu maxay hatay sidii hore marka loo eego imika iyo sidii berigii hore ahaan jirtay inay efficiency-gii amba maxay haytoy habkii socodku alaabta iyo raridda iyo rogiddu runtii ay iminka aad muddo inay hoos u yar dhacday sababtu markaa ay hoos ugu dhacday waa maxay sababta hoos ugu dhacday waxa weeye waa taan u tagnay bay ahayd meesha markaa sababta hoos ugu dhacday waxa weeyaan runtii laba arrimood marka mid waxa weeyaan horta de system baa jira cusub oo la galay oo d b inaguna system baynu ku shaqayn jirnay marka systemkiini hore aynu ku shaqayn jirnay wuxuu ahaa system laga shaqaysiinayo maxay tahay shaqaalihii amba stefla doorkii oo cid gacanta ku hayso dee runtii xoog u shaqaysa oo aan sii fiti iyo waxyaalihii kale standarada caalamka aan loo eegeyna laakiin dee ruridda iyo ragidii adu system runtii oo deg dega ayuu ahaa laakiin systemkii deg deg ahaa qoladan d b l waxay yidhahdeen system standard aanu leenahay waxaa ka mid a mararka qaarkood xiliyada dabayshu dhacayso oo kale iyagu alaabta waa la hakiyaa waxaa kaloo iyaduna ka mid a maxay tahay maraakiibtii markii hore markuu markab soo istaago priority commitano kale markabka sida containerada hadduu kun container sido markabka kale waa looga saari jiray waayo containeradu waxay ku xisaabtamaan waa waqti marka tii baan iyaduna qudheedu jirin marka maalintii dhawada runtii markaanu tagnay aan isla eegnay problemkii markaa waxaan ku xalinay in guddi loo saaro oo qoladii d b l markaan wareysanay waxay noo sheegeen iyagu qudhowda ay wax bedelayaan guddida waxaa ka mid ahaa inay wada shaqayn fiican wada yeeshaan oo qudheedu xaggii wada shaqaynta maxay tagin d b l iyo qolooyinkan kale xoogaa xoogaa aad moodaa in carqalada ka heri jirtay tiina ad markaa waan soo dhamaynay waxaan isla soo afgaranay ganacsatadii iyo agencieskii iyo qolooyinkii kale stakeholderska dhammaantood in ay danta ugu wada jirto inay baashan efficiency-goodu fiicnaado xoogna u shaqayso runtii waxaana de wasaba marka qalabkii oo aan weli dee maaratay qalab soo wada gaadhin marka d b l qalabka noo soo socdaa bay leeyihiin dee arrintaas ayaa yara jirta qaar ka mid a ganacsatada ka ganacsata dekadu siday ku sheegeen warqad idinka idinku socodsiiyeen waxay sheegeen inay dhowr jeer hore dac idinkala hadleen oo cabashadooda idin soo gudbiyeen isla markaana haddaan arrintooda wax laga qaban siddeed iyo tobanka bisha wixii ka dambeeya ay go-aan qaadan doonaan arrintaa xalkooda muxuu noqonayaa horta neo de horta marka xaqiiqda la doonayo ganacsatada iyo agencyska waan wada hadalnay waxaanu isla garanay waxa weeyaan dowladdeena dee iyadoo dowladdu amba aanu anagu kasoo horjeedno inay efficiencyga dekadu fiicnaado laakiin waxaan wada dhiganay qorshe ah maanta iyo oo dee barasaabka iyo guddoomiyihii iyo iyagii bay ku wada jiraan habkii macnihi waxa weya maadaama meesha dee system cusub imika yimi systemkan cusubuun maadaama la qabsi u baahan yahay inaynu inagu intaan imika ay socoto maxay tahay alaabta badeecaddan xaniban tahay guddi baan u samaynay sidai shaqadu ay u soconaysay iyo stefla doorankii ku rogi jiray waxaan ku nidhi sidii ay shaqadu u socon jirtay hore wax badan ha laga bedelo socod shaqadii sidii ha u socoto marka anu waxaan ku ogaa iyadoo shaqadii iminka madalmo kale markaan la hadlaya barasaabka maraakiibtii qaar laga furay kuwii lasoo xidhay asle shaqadu sidii way u fiicanta way dhaantaa marka hadday leeyihiin dee wax kalaa soo kordhay way sheegi karaan laakiin kulliba anugu ganacsatada waxaanu la ballansannahay maxay ti maalinta khamiista oo ganacsadii waaweyn halgana joogtaa mana ogi anugu ganacsatada de imika le amba cabashadaa soo jeediso le arrinkii waanu ka baxnay amba waanu dee ka tanaasulnay ma hayno